Odayaasha dhaqanka, waxgaradka maamulka degmada Mathai, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay xafladda xarig jaar loogu sameynayay Macadka Culuumta Sayniska iyo Tiknoolajiyadda ee Rajo xaruntiisa degmada Mathai. Waxgaradka iyo mas'uuliyiinta xafladda ka qayb galay ayaana soo dhoweeyay hirgelinta xarun lagu tababarayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Mathai kuwaasi oo loo tababari doono barashada culuumta sayniska iyo tiknoolajiyadda oo uu ka mid yahay barashada culuumta sayniska iyo tiknoolajiyadda.
waxaan leenahay waa yiridilo cusub waa deg cusub waa maalin cusub waa taariikh maadaayino ay ka maanta ay leedahay maarkaysa macad waxbarasho ee caafimaada waa aad iyo aad aan u maarkaysa u hambalyaynaa ugu bogaadiyeyna haddii ilaah yidhaa dr yaxye khudbadan waxaa fiican inaad ku tashataan fiican waxaan leenahay hambalyo hambalyo aan leenahay ardaydan waxaan leenahay waxaa noo muuqda maanta yiridilo cusub labada wiilka gabadha maan ka qudbeeyey aad iyo aad ay xamaasad noo geliyeen waxaan leenahay horuu socda macnaha waxbarashadu waa iftiinka nolosha marka aqoon la-aan waa iftiinlaana la waa jahli jahligaan ka baxno alxamdulilah leenahay degmada maadaada waxay ku talaabsatay waa heerka koobaadii gashay ay joogtaa oo markaysa waxbarashada waa gaari doonaa heerka labaad heerka saddexaad
wuxuu ka mid yahay nolosha bini'aadanka ninka hadduuna caafimaad haysanin nolol ma haasto lukii gacanaa dhacday dad nool ma qabo oo sariirtiisu ku celiyo gurigiisu ku celiyo ma qabo hadduu caafimaad qabo oy lukii gacan ka dhicin isagaa shaqaysanahay marka caafimaadka waxa waaye nolosha bini'aadanka waay marka reer mahabeeyow allisku tashto waxna alla barto
Macadkan ayaa lagu baran doonaa culuumta sayniska iyo tiknoolajiyadda casriga ah ee dunida la jaanqaaday